maaha cid kasta oo dawladdii khilaafta ama masaa'il ku diida ama maaragtay fataawahaad ama si kala ahaatee in la yidhaha waa khaariji la yidhaha maaha sharciguma ogola afraad afraad ama majmuuco yar ama saas oo kale oo aan iyagu shawka iyo dagaal iyo waxa u bixin waxa weeyaan maaragtay kuwaniba hadda casriga waxay yidhahdaan mucaarada musallaxa iyo mucaarada silmiya ayay kala yidhahdaan marka waxa weeyaan mar haddii aan cid shaw kale aan meesha jirin la odhan maayo waa buqaad lagu xukumi maayo khilaafku waa iman karaa ra'yiga ama maaragtay mashaa'ilka waa iman karaa aduu shaaficiyada waxay ku daraan waxaa ka mid a imaam inay samaystaan oo leeyihiin cid ay la baatalgaleen lakin waa masala khilaafiya iyadan la isku wada waafaqsanayn marka hadday saa yeelaan marka horeyse muxuu yeelayaa marka horeyse waxaa lagu bilaabayaa waxa la yidhaahdo shubhada in laga zuuliyo waxbay culubteen waxbaa u muuqday waa loo diraya culimaa loo dirayaa waa lala hadlayaa waa loo caqli celinaya sharcigi baa laguga niqaashayaa sida khawaarijtiiba cali bn abi aalib uu maxaanku dhaahdaa cabdillahi bn cabbaas iyo raggaa uu u diray oo ishkaalaadkoodii iyo waxay culubanayeen oo dhan markaa lagala hadlay oo laga niqaashay ilaa dhowr kun ay ka soo noqdeen halkaasaa laga bilaabaya fain abow qaatalahum fain abow hadday diidaan oo markaa dee ay dagaalkii iyo hawshay wadeen sii wadaan qaatalahum markaa wuu la dagaalamaya bimaa shay buu kula dagaalamayaa laa yacummu sharuhu sharkiisu aanu wax cammimaynin oo iyadoo haddana sharcigii banneeyey in lala dagaalamo haddana dadku waa dad islaamah oo siyaabaha loola dagaalamaya way ka duwan tahay gaalada sida loola dagaalamayo marka hore dee faqaatilu alatii tabqii xataa tafii'a ilaa amri illaah baa daliilku ahaa qoladaa markaa gardaran sharcigii wuu banneeyey in lala dagaalamo waxa lagula dagaalamayana waxa weeyaan shay aan sharkiisu cammimaynin oo kuwa dagaalamaya cid aan ahayn aan gaadhaynin waxaa la rabaa inaanay dhibaatadii ummadda kale ama carruurtooda ama dumarkooda ama meeshay isku urursadeen dhibaato kale inaanay gaadhin ee iyaguna u kooba ayaa la doonaya kan naari iyo walmanjaniiq waxyaabaha markaa loo adeegsanayo ee la diidan yahay in laga ilaaliyo maaragtay buu ka hadlayaa oo maalan dab in lagu guba ma bannaana manjaniiq oo bahlaan cigaalada ay yidhaahdaan waa iska madaafiicda haddee madaafiicda in lagu garaaco maaha oo dadka loo diriy marka hore haddii laga quustay ee dagaalku bilowday waxaa rabaa markaa in lagu koobo intii uun markaa dagaalka samaynaysay ee baxday baa lagu koobaya wax haddii lagu garaaco ama madaafiic ama rushayn iyo diyaarado ama siyaabahaasoo kale hadii loo adeegsado arrintaasi xaaraan bay noqonaysaa oo lama ogola iyaga qudhoodaan loo ogola inay dhindhintaan kulligood waxaa la rabaa maxaanku dhaha in la qabqabto in la kala firdhiyo inaana meesha ku dhammaanin naftoodaa dan laga leeyahay marka in xasuuq lagu sameeyo diyaarada loo adeegsado ama madaafiic lagu garaaco oo la baabi'iyo arrintaasi shareeca islaamku ma qabto waana ta hadda uu sheekhuba tilmaamayo walaa yutbacu mudbiruhum walaa yutbacu lama raaco mudbiruhum kooda jeesta haddii marka ay kala firdhaan awalba waxay ahayd uun dee shawkadooda in la kala yaciyo dhibka ay burburinta ummadda ku wadaan oo midnimada ummadda waa shay waajiba weeye ilaalinteedu ay waajib tahay oo ummaddu ay isku duubnaato oo ay hal mida ahaato sharciga ilaahay inay ku toosnaato iyada dhexdoodiisa saxdo waxa weeyaan sida loo bahan yahy baa caynkaasa wixii dhexdeeda ah tasxiixa sida sharciga laysu maro ayaa asal ah marka waxa weeye nimankii in la yidhaahdo iyagiina markaa la gumaado sax maaha walaa yutbacu mudbiruhum buu yidhi lama raaco koodii jeestay walaa yuqta'u lama dila jariixuhum kooda dhaawacaana oo dhaawacatir wax leeyaha ma jiro oo xadiid ibnu cumar ayaa jira oo rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayh hal tadri ya bna umma cabdin kayfa xakama allaahu fii man lacana haadihi اlumma yacni xukunka ilaahay muxuu xukunka ilaahay muxuu noqonayaa qofkii ummaddan ku xadgudbay markaa ilaahay baa yaqaan fii man baqa man baqa haadi lumma ummadda qofkii ku xadgudbay maa xunkeedu noqonaya allah warasuuluhu aclam qaal laa yujhazu calaa jariixihaa walaa yuqtalu asiiruhaa walaa yuطlabu haaribuhaa walaa yaqsamu fay'uhaa yacni kooda dhaawaca lama dhaawac tiro koodii la qabto ee gacan lagu dhiga lama dilo kooda carara lama caydhsado xoolahooda fay maaha lama qaybsado bazaar baa wariyey iyo xaakim laakiin xadiisku waa daciif xaafid ibn xajar kitaabkiisa buluqalmiraamka ayuu ku tilmaamay asbaabta xadiisku daciif u yahay laakiin masalada macnaheedu waa sax xadiisku daciif baa ahaadee salafkiina way ku camal faleen oo qaabkaas dagaalkii u dhexeeyey markaa fitanta ahaa ee yowmu jamal oo kale cali bn abi aalib markuu la dardaarmayay asxaabtiisa idaa dahartum cala alqawmi falaa tatlubuu mudbiran walaa tujizuu cala aljariix haddii ay nimankii ka adkaataan qoomkii ka cararaha dalbina ka maxaanku dhahdaa dhaawacmaha dhaawac tirina oo siyaabahaasu markaa ula dardaarmaya salafkii markaa waa laisku waafaqsanya arrintaas oo dagaalladu haddii ay aalaaba hadda qabaa'ilka dhexdooda dagaallada dhex mara ee baatilkaan sharciga ahayn ama andimada islaamiga ah dhexdooda wixii dhex mara nidaamyada ee muslimiinta ah xukunkaasu bay gelaysaa oo inay kii dhaawacma in la dhaawactira sharci maaha kii carara in la cadhsadaa sharci maaha kii la qabta in maaragtay la dilo sharci maaha wixii laga dhaco in fay laga dhigto la qaybsado ama khanaa'im iyo wax la yidhaahdo sharci maaha siyaabahaasa marka loola dhaqma iyadoo hadda nimankaas ay yihiin niman sharcigu ogolada in la dagaalamo oo daalimiina baa sa haddana ilaahay sharcigiisu caynkaa qabaa wamaa atlafuu calaynaa aw atlafnaahu calayhim wamaa wixii atlafuuhu ay baabiyaan calaynaa wixii inaga inaga baabi'iyaan oo inoo geystaan awmase oo dowladdii islaamka iyo ummaddii isla jirtay awmase atlafnaahu aanu maaragtay ka baabi'ino calayhim iyaga filxarbi dagaalka gulihiisa laa damaana fiihi wax damaana qaadi ma jiro waxaa weeyaan arrintaasi w meeshaa ka dhacay waa lagu kala dhaqaaqaya oo waxa weeyaan dee asal ahaan siyaabaha waxaa la weydiiyey ninka la ibnu taymiya raximah اllahu tacaala ma atlafahu ahlulbagyi almuta'awiluuna calaa ahli اlcadli min alnufuusi waalamwaali hal yadmanuun calaa riwaayatayn buu ihi wixii nimankii ahlubaqyiga ahaa gardarraa ee fallaagada ahaa ee islaamka ka fallaagoobay ay dadkii ahlu cadliga ahaa u geystaan oo naf ah oo maal ah ma damaano qaadayeen laba qowl baa ku jira buu yidhi oo qowl odhanaya yadmanuuna iyagoo laga dhigayo jaclan lahum kalmuxaaribiin si nimankii muxaaribiintaadoo kale iyo qitaalka casabiyada oo qabaa'ilku ay dhexdooda ku dagaalamaan oan wax ta'wiila lahayn kaas baa lagala mid dhigaya qowlka labaad wuxuu yidhi laa yadmanuunahu damaano qaadi maayaan oo damaano qaad la siin maayo wa calaa haada ittafaqa salaf salafkuna caynkaas isku waafaqeen kamaa qaala zuhri waqacat alfitnatu wa asxaabu rasuuli illaahi sala allahu alay slam mutawaafiruun fitantii baa dhacday iyagoo asxaabtii rasuulku ay joogaan faajmacuu ana kulla damin aw farjin usiiba bita'wiili alqur'aani falaa damaana fiih wfii lafdin alxiquuhum fii dalika biahli jaahiliya asxaabtii rasuulku iyagoo jooga ee fitantii baa dhacday waxay ku ijmaaceen dhiig kasta iyo xubinka oo lagu gudbo iyo wax tacadi oo yimaado oo noocaa ku yimaada bitaawiil qur'aan wax damaana qaadi arrintaa ma jiro waxaan la haleeshiinayey biaxkaami aljaahiliya saasuu markaa uu soo naqlinayaa waana sida markaa dee kutubta aimadu ay wada qoreen wa axkaamu lislaami islaamka axkaamtiisuna jaariyatun way ku soconaysaa calayhim korkooda oo markaa dagaalka lagu wado waxa weeyaan waxaa loo xukumayaa muslimiin inay yihiin weliba faasiqiin mahalay ku leeyihin mar haddii ta'wiilu meeshi jira saa'iq ah oo markhaatigoodii iyo shahaadadoodii iyo xukunkoodii waxaas ictibaar buu yeelanaya nimankii markaa niman islaama bay yihiin laakiin waxa weeyaan dee xadgudubka ay galeen unbaa markaa lala dagaalamsan yahay wayanfudu min xukmi qaadiihim wayanfuduu waa fulayaa min xukmi qaadiihim qaadigooda xukunkiisa waxaa ka fulaya maa eladii kiibaa fulaya yanfudu fula min xukmi qaadiina qaadigeenna oo dowladda markaa cadliga iyo sharciga ku socota ee qaadigeeda xukunkii ka fulayey baa koodana ka fulaya oo taa macnaheedu waxa weeyaan wixii markay meeshay joogaan ay ka xukumaan ee masaa'ilkii sharcigaha ah mar haddii nas aanu khilaafsanayn ama ijmaac aanu khilaafsanayn ama qiyaas jeli ah aanu khilaafsanayn oo siyaabihii istimbaadka sharciga wax loo maaragtay baxsinaya wax loo xukumayey waxa weeyaan waxay xukumaan ee fuliyaan waa la ictibaarinaya وشراعة معتبر بكون غنية وإن لم يمتنعوا بالحرب لم يقاتلهم آه لم يقاتلهم وإن لم يمتنعوا هداني وقصد بالحرب دقالك هداني مركا وقصد لم يقاتلهم لا دقال ماي أو لا حرب ماي معناها عدي مركا معارضة أو aymadii wax ku diidan oo dawladdii wax ku diidan oo maaragtay usluubka markaa sharciga ah un baa la rabaa in wax lagu saxo laakiin loo ictibaarin maayo waxa la yidhaha khuruuj lagu ictibaarin maayo oo dadka qaar baa faham qaldan qaatay oo u haysta marka hadalka iyo haddii qofku maaragtay wax saxo ama uu maaragtay ka hadlo masaa'il qaldan oo kale tawjiihin bixiyo ee waxay waa khuruuj baa la odhanaya kaas marka kaasi mundabit maaha hadalku khuruuj aimadu kuma tilmaamin khuruujku waxa weeyaan waa bixitaanka marka ummaddii lagu baxo oo lala dagaalamo oo laysku urursado oo maxaanku dhahdaa qaabka noocaas ta'wiilna meesha uu jiro taa weeyaan laakiin haddii aan la bixin lala dagaalami maayo siyaabo kale un haddii ay dadkii deeqadaadii wax ku jiraan siyaabo kale ay wax loo saxaya shareecadu markaa ilaalinaysa baabu siyaali horarka baabkiisi weeye oo siyaalku waa yani maaragtay horarnimada hornimaday ka hadlaysaadoo yani qofkiiba soo hororay qof horalay ku yimi saa'ilkii ku yimaado ayuu markaa baabkeeda ka hadlaya wuxuu leeyahay waman qasadahu muslimun yuriidu qatlahu jaaza lahu dafcuhu walaa yajib waman axadkii qasadahu uu qasdiyo muslimun qof muslima qof halanayo wuxuu doonaba ha ahaadee kaasoo yuriidu doonaya muslimkaasoo yuriidu doonaya qatlahu dilkiisa jaaza lahu kaa loo qasday in la dilo waxaa u bannaan dafcu in isdifaaco yaa u bannaan walaa yajibu waajib ma aha yacni qofkii haddii lasoo weeraro oo isagoo aan isagu waxba gardarraysan cidna maagin halkiisa iska joogo weerar lagu soo qaado lasoo daandaansado gurigiisa baa lagu soo weeraray xoolihiisa iska dhex jooga oo aan dulmi iyo tacaditoona ku jirin baa lasoo weeraray qofka noocaasa ee lasoo weeraray wuxuu xaq u leeyahay sharciga oo u bannaan inuu isdifaaco oo man qutila haddii la diinaya shahiid buu noqonaya man qutila duuna damii fahuwa shahiid waman qutila duuna maali fahuwa shahiid waman qutila duuna cirdi fahuwa shahiid baa ka xadiidku ahaa qofkii la dilo isagoo xoolihiisii markaa difaacanayo dhex joogaa waa shahiid qofkii isagoo diinta difaacaya la dilo waa shahiid qofkii isaga oo cirdigiisa iyo reerkiisa difaacaya waa shahiid baa rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka halkan hadal buu yidhi oo arrintaa difaaceedu way bannaan tahay oo waa jaa'is laakiin waajib maaha inuu isdifaaca buu leeyahay waa masale khilaafiya iyadu oo imada qaarkood waxay leeyihin waa waajib maaha inay jaa'is tahay u bannaan tahay oo keli eh way uu isdifaaci karaa oo xaadiis waa jirtaa dee waxaad ahaataa labadii bani aadam kun yani maaragtay labadii aadam dhalay midkood ahaw kii markaa doortay in la dilo oo kale iyo la deliishanayo laakiin aimada qaarkood waxay leeyihiin maya qofkaan haddii xaq baad u leedahay waajibayna kuu noqonaysa naftada inaad difaacdo waayo allah baa wuxuu leey walaa tulquu biaydiikum ila tahluka naftiinna halaga ku ridina ninkii markaa gacanta isu geliya ninkii saa'ilka aan tallaabo qaadin ee rabay inuu dilo faqad alqaa nafsahu ila tahluka naftiisii tahluka ayuu mahalaka ayuu ku riday midda kale waxay leeyihiin naftani waa muxtaram waana ammaano agtaada taalla mas-uulna ilaahay agtii baad ka tahay adigu intii tabar ku dhigto waa inaad isdifaacdaa mar haddii lagaa gardaran yahay ta kale waxay leeyihiin ninkan saa'ilka ah ee muctadiga ah waa qof muctadiya xurmana ma leh isaga qudhiisa dadka in lagu sii daayay in laga qabto ood ka qabato waa waa daw rasuulkuna xadiidkii fi saxiix muslim ku sugnaa ara'ayta in qaatalanii bal ka waran hadduu ila dagaalamo la dagaalan buu rasuulku uhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh oo hadduu idilo fa anta shahiid oo haddaa disho waa hadug xadiis sariixa waxaa kaloo laga deliishanayaa laa tuqaatiluun fi lmasjid alxaraam xataa yuqaatiluukum fiih oo masaajidka xurmada aha in lagu dagaalamo waa la diiday lakin haddii lagula dagaalamo waad ku dagaalamaysaa oo halkaa waa la banneeyey marka ninkaan mar haddii uu tacaddi sameeyey xurmadii naftiisa way ka baxdo waa la dagaalamaya waa la iska dhicinaya marka waxay noqonaysaa waajib qowlkaasi waa tawjiih fiican buu leeyahay odhanaya waa waajibun isdifaace jaa'izu kalima wain qasadahu kaafirun wain qasadahu hadduu qasdiyo qofkii muslimkaa kaafiru mid gaal ah ayaa u qasbay oo raba inuu dilo aw amase bahiimatun mayeeraankii shay mayeeraan oo xayawaankii ah waajaba waxaa waajiba dafcuhu inuu iska difaaco waajiba oo tii hore jaa'is buu lahaa mar haddii qofka kula dagaalaya muslimuu yahay baa iska jaa'isa waajib maa laakiin tan dambe oo gaalkii ku soo weeraray iyo waxa weeyaan xayawaankii maaragtay dilaaga ahaa ama awr maalan dadcuna oo kale ama maxaan ku dhahdaa xuunku u soo weeraray waa waajib inaad iska difaacdo wain qasada maalahu wain qasada hadduu qasdiyo qofkii saa'ilka ahaa oo maxaan ku dhahay horarka ahaa maalahu maalkiisa hadduu qasdo jaaza waa bannaan yahay addafcu inuu iska difaaco ayaa bannaan walaa yajib waajib maaha oo xoolihii haddii lagugu yimaado waxaa weeye waad iska maaragtay waad iska dayn kartaa waa dhici kartaa markaa dee in nafta inay badbaado la ilaalinayo iyadoo kuu bannaan qudhiga inaad ku dagaalanto oo haddii lagugu dilay shahiid aad tahay laakiin waa iska jaa'id oo xooluhu kabasho yeelan karaan si uunbaa maaragtay loo soo celin karaa si uunbaa looga garnaqsan karaa markaa faraha waa looga qaadi karaa dafciguse waa iska jaa'isa waajib maa buu leeyahy wain qasada xariimahu wain qasada hadduu qasto xariimahu yacni maaragtay ooridiisa hadduu qasto xaaskiisii dadkii eelkiisa xaaskiisii hooyadii walaashi waxyaaba noocaasa wajaba dafcu dafci baa waajib ah oo hadduu rabo inuu faaxisho ku sameeyo maaragtay xaaskiisii inuu ku tacadiyo ama gabdhihiisii ama hooyadii ama dadkii maaragtay caynkaas xariimkiisa ahaa waa waajibtaa inuu isdifaaco oo waxa weeyaan loo dayn maayo bal wuxuu xataa soo guurinaya ibnu cuhaymiin kitaabkiisa sharx mumtica mujalladka lixaad safxadda laba boqol toban iyo afartan wuxuu leeyahay hadduuba ninka ugu yimaado xaaskiisi nin haysta oo hawsha ku dhex jira uu kow ka siiyaba allah wax loo sheegayna ma jira buu leeyahy oo cusmaan cumar waktigiisi bay dhacday buu yidhi oo loo koray cumar nin caynkaa sameeyey meeshii maruu ku dilo oo meeshii naftiisu yaallo dhiiggiisa qoobta naftisu hawsha ku hayey wuxuu yidhi maaragtay cumar fain caadu facud hadday mar dambe kuu soo laabtaan cid kalena hawshaada maamula buu yidhi ay marka eerkaasu gaadhisaa buu dishiyey waxbaa lagu sheega meelaa ka baxa aduu hadalkaasuu keenay kolley waxay noqonaysaa un inay tahay qasba qofka inuu iska difaaco oo yani xurmada maaragtay waa arrin aad culus oo maalka iyada ka khatarsan maaratay farjiga ilaalintiisa iyo saacadiga noocaasi waxaway isagu dagaal baa laga xigaya wayadfacu bilashali falashal wayadfacu marka wuxuu samaynaya qofkan waxaan horarka ku soo weeraray dee markaa muslimka ah siyaabaha loola dagaalamayo buu qudhiisa ka hadlaya wuxuu leeyahay yadfacu wuu iska difaacaya bilashal falashal yani shayba shay uu ka fudud yahay ayuu iskaga difaacaya oo isaga qudhiisa dee mar haddaanu tallaabo qaadin wixii marba uu ku tegi karo un in la sameeyo horarkan oo waxba naftiisa la dooni maya in laga takhalluso isagu inuu soo gudbo oo soo tallaabsado oo uu naf inuu dilo doonayo oo cirdi inuu ku tacadiyo doonayo mooyaane intuu wax ka fudud ku tegi karo ama lagu joojin karo mafsadada uu wado waxa weeyaan waa lala imanaya fain carafa markaa wuu sii faahfaahinayaadoo fain carafa hadduu ogaado qofkii isdifaacayey annahu yandaficu inuu ku joogsanayo ku difaacmayo bisiyaaxi qayro falaysa lahu uma sugnaan darbu garaaciisa marka lagu qaylo qaylo tug horay waxbuu ahaa meesha kusoo dhacay marka qaylahaasuba cararaya haddaba intaas suuragal tahay waxba qaaro weyn intaad soo qaadatay aad madaxa ka bashaaqiso oo xumi walba jabisaa markaa sharci kuu noqon mayso waaya aw amase bilyadi wuxuu ogaaday inuu ku difaacmayo bilyadi gacan waxoogaa feedh iyo dhirbaaxayaad ku dhufato meesha ku cararaya intaa haddii uu og yahay falaysa la uma sugnaana bilcasaa inuu qaaro maaragtay raas baraas ah ama bakoorad uu qawdaa kaga saaro sax maaha waayahay bilcasa ama wuxuu ogaaday ninkani inuu ul ku tegayo oo uu ul iskaga difaaci karayo falaysa lahu uma sugnaanin assayfu seef uma sugnaanin oo haddii uu qaaro la dhaco ama waxoogaa maaragtay si fiican u jafo oo inuu iska tegayo buu markaa fahmayaa inuu seef u kala gooyo oo isticmaalo ilaa hadaad qaadato seeftii meealayska kaga dhacaysaa kow bay ka noqonaysaa lama oggola aw amase wuxuu ogaaday inuu ku difaacmayo iskaga rabi karo biqaطci ilyadi gacan goynteed falaysa lahu ma sugna tatluhu dilkiisa ma sugna oo markaad gacanta ku dhufato gacanta ka dhaawacdo khalaas marka iska bahardaadsay oo tallaabo kale qaadi maayo inaad markaa kawqaysto oo wadnaha xabad kaga soo saarto dee markaa sharci maaha waayo fain taxaqaqa hadduu yaqiinsado annahu laa yandaficu inaanu ku difaacmaynin ilaa biqatlii dilkiisa mooyaane falahu wuxuu leey qatlu dilkiisa ayuu leeyay walaa shaya calayh waxba laguma laha ninkii qayloqayle waxaad doogdo qoriga waa xabadii dhuunta dhigta ka goray qacna waa kuu soo siiyo nabarkii hore xuf bay madaxa agaagtiisa ka tidhi waxba kuma dhinna marka macasnima yaani keenin ninkaas kaga saar intaan maalinka u kaasi imaad kuuna soo rid habadiina wifteedii waxay maraysaa baalu shangadhigood maqlaysaa ilayni madaxaad dhinaciisa kaa marto oo ilaahay unbaa ku baajiyey yaanu gacanta labaad kuu dhufane ka gaadhsiiye ka gaadhsiiye markaas waxaa waa la dilaya markaas oo dee rasuulku salawaatu ullahi wasalam ale la dagaalamu wuli oo haddaan dilana fa huwa hadurun oo hadduu ku dilana fa anta shahiidu ba xadiidku ah midda kale waxay dhahan maa tarataba qaacidadii maa tarataba cala alma'duuni falaysa bimadmuunin maa tarataba cala alma'duuni falaysa bimadmuunin wixii ka ratima ee maxaanku idhaahdaa wax laysu oggolaaday oo shareecadu u fasaxday qofka inuu sameeyo wixii ka ratima damaano qaad ma aha horarkii maalan guriga soo isha ka soo khaawisayay meel daloosho ka egayey oo aad juqisa ka siiso wax laguu sheegan maayo ishii hadday kaw noqoto ha isku meligin isagaa daalim ah waxa weeye sharcigaa ku oggolaaday inaad maaragtay saas samayso kana waa caynkaasoo kale waidandafaca haddii markaa joogsado oo qofkii dee markii uu lagu soo kacyo la arko iska tago xaruma waxaa xaaraana atacarudu lahu u bambax loo bambaxo oo tallaabo la qaado waxyeellaha taasi ma bannaano bilahi towfiiq subxaanaka allah wxamd raximah allahu tacaala baabu riddati riddada oo diinka noqoshada baabkeedii weeyaan wuxuu leeyahay man irtada can alislaami wa huwa baaliqun caaqilun mukhtaarun istaxaqa alqatla man axadka irtada ridooba can alislaami islaamnimo qofkii ka ridooba oo ka noqda wa huwa walxaal huwa isaguna baaliqun qof qaangaadha uu yahay caaqilun qof caaqil ah uu yahay waan waallayn mukhtaarun mid doortay uu yahay ee aan la ikraahin oo la khasbin istaxaqa wuxuu mutaystaa ayuu leeyahay musanifku alqatla dil ayuu mutaystaa riddadu macnaheedu waxa weeyaan alrujuuc laabasho ayaa la yidhaahdaa xagga istilaaxana waa noqosho qofku markii islaamnimo ay u sugnaatay isagoo muslim ah oo ilaahay diintiisa soo galay diintii uu ka noqdo oo waxyaabihii lagu gaaloobayey uu wax ka mida la yimaado taas ayaa riddo la yidhaahdaa walaa tartaduu calaa adbaarikum waa kaa layidhi subxaanahu wa tacaala marka waa shay aada u khatara oo dee qofkii hadduu diintii ka baxo camalkiisii oo dhami waa burayaa uuna saa ku dhinto waana masalo runtii aada u khatar ah oo kafiirsi badanna u baahan marka la ridayo xukunkeeda laga hadlayo liada hebel waa gaaloobay masale aan u baahnayn qof waliba inuu ka fatwoodo oo qof waliba ka hadlo oo taxdiirna laga bixiyey yaan midkiin midka kale ku odhanin yaa kaafir baa xadiidkii saxiix muslim ku yimi u ahaa haddii kale waxa weeye midkood ayay ku noqonaysaa ma takfiirinta ayaa ku noqonaysa ma gaalnimadii baa ku noqonaysa waa masalo kale taas laakiin waxa weeyaan inaanay arrinta sahlanayn oo haddii uu hadal ka soo baxo qofka yaa kaafir ama hebel waa gaal arrintaas inay howl culus tahay ayaa rasuulku inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu calayhi waayo waxaa ka ratimaya in qofkan dhiiggiisii aada bannaysato qofkan in maxaan ku dhahdaa wixii xidhiir islaam ahaa o dham ugu go'o naagtay ka furanto oo dhaxalkii aan isaga iyo muslimkii aan isdhaxlaynin waa kii xadiidku alaa yarisu muslimu alkaafira waa alkaafiru almuslima wax badan baa markaa meeshaa ka imanaya waa xukun sharci ah oo dadka ahlucilmiga ah oo ilaahay kitaabkiisa iyo sunnihiisa yaqaan ayuunbaa sheegi kara oo caddayn kara qofkaas inuu yahay waa inuu gaal yahay laakiin sida dhacdo oo hadda aada moodo inay noqotay shay qofba qofka u iska diidaya iskaga xukumaya waa gaal wuxuuna isku haystaan inuu riddo iskaga xukumayo waa arrin mashhuur noqotay runtii oo aad u khatar ah fitan badan iyo masaa'ib badan ay ka yimaadeen loona baahan yahay qofka muslimkii inuu meel daydo oo iska hubiyo waxaan sharci ahayn inuu ku hadlo sheekhu markaa wuxuu tilmaamay riddadu waa la ridoobi karaa oo qofku diinta ka bixi karaa sida weysada waa ay u jabto qofku isagoo weyse qabaa ayaa diintuna u burtaa markaa shuruuddiibu taxay oo qofku riddadu ay ka suuragal tahay waa inuu baalig yahay oo ilmihii yaraa ridda kama suurowdo oo rufica alqalamu waa kii xadiidku ahaa qalamku waxaa laga kor yeelay can alaain oo uu ka mid yahay ilmihii yaraa uu ka mid yahay caaqil waa inuu yahay oo qof majnuunah waxaa weeyaan waa ridda kama suurowdo waa inuu mukhtaar yahay oo mid doortay uu yahado haddii la khasbay oo khasab u gaalow la yidhi isla markaa ikrahaasina uu yahay mid muctabarah waxaa weeyaan waxay noqonaysaa iyaduna dee riddadii baa dhacaysa haddiise mukuraya aanu aanu isagu markaa khiyaar lahayn dee dhici mayso man kafara billaahi min bacdi iimaanihi ilaa man ukriha wa qalbuhu muطma'inu biliimaan hataa markaa la khasbay oo uu dee ficil ahaan ama af ahaan uga hadlay waxa weeyaan oo waxa weeyaan qalbigii waa inuu ku sugan yahay iimaankii oo qalbigiisi waa inu iimaanka ku sugan yahay waxaanu afka kaga hadlay iyo qalbigu waynay kala duwan yihiin marka ikraah u dhaco qofkii laga hela markaa intaas sharci ahaan wuxuu mudanaya dil buu mudanaya man baddala diinahu faqtuluuh ayaa rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh qofka diinta bedela dila ayuu rasuulku yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayh marka riddada waxyaabahay ku xasileysa waxaa ka mid a waxaa kow ka ah inay ku xasisho qowl oo qofku qowl buu ku gaaloobi karaa ilaahay buu caayey waa ridooba diintii uu ka baxay rasuulkiisuu caayey waa ridoobay waa gaaloobay diintii uu ka baxay nebinimo ayuu sheegtay waxaa weeye diintii ayuu ka baxay maa kaana muxammadun abaa axadin min rijaalikum walaakin rasuula allahi wa khaatama annabiyiin nebiyada kii khatime weeyaan oo nebi ka dambeeya ma jiro ficil buu ku gaaloobaa oo haddii u sujuudo ilaahay cidaan ahayn sanan buu u sujuuday kitaabkii qur'aanka ahaa ayuu meel qashinqub ah iyo kudaafadba ku dhex tuuray ama cagta ayuu ku laaday ama cagtuu saaray diintii ayuu ka baxayaa oo ficil ahaanna qofku waa u gaaloobaa wuxuu kaloo ay riddadu ay noqotaa waxa la yahay ictiqaadka oo inuu yidhaahdo ilaahay maalan dee shariik buu leeyahay ama waxyaabii ilaahay lahaa inuu makhluuqaadka siiyo sida maalan istikaasa oo gargaar weydiisasho ah ilaahay cid aan ahayn buu gargaar weydiistay ilaahay cid aan ahayn buu baryayaa oo waxaanu xaq u lahayn buu ka baryayaa waxaa weeyaan waxyaabaha noocaasa waa lagu ridoobiya hadduu caqiidaysto in uunka ay cid kala maamusho oo ilaahay la maamusho oo siay yidhaahdaan abdaal iyo nujabe iyo akhtaab iyo qolyo noocaasaa jiro oo kownkan awliye ah oo ilaa toddoba meelahaas ah oo maamulka ilaahay lale waa shirki waa riddo qofkaasi diintii buu ka baxay haddii uu shay shareecadu ay xaaraamaysay uu xalaaleeyo oo xalaalnimo uu yahay waxaas waa xalaal shay markaa aan qofkaasina uu yahay qof aan dee ishtibahaas geli karayn oo qof diinta ku cusub marka ahayn ama meel baadiyo oo fog koray aan ahayn ee wax qarsoomi kara aanu ahayn macluum min addiin bidaruura say yidhaahdaan oo kale sida zinadii sida maarata khamrigii arrimaha noocaas hadduu yidhaahdo waa waa xalaal waxaa weeye waa gaaloobay diintii buu ka baxay marka qofkii noocaasa shuruuddiina laga helay mararka qaarkoodna laga yaabo inay u baahanayso in bal arrinkiisa la hubiyo oo dee mawaanicna aanay jirin u diidaysa in gaalnimadii ku dhacdo waxa uu sameeyeyna ay riddo tahay shuruuddiina la helay qofkaasi murtad baa la yidhahdaa oo wax mudanayaa qatli buu mudanaya wayajibu cala alimaami sitaabatuhu wayajibu waxaa waajibaya cala alimaami ninkii imaamkae ummadda madaxda u ahaa istitaabatuhu inuu toobad weydiiyo oo toobad uu ka dalbo ayaa waajib ku ah fain rajaca hadduu laabto ehel islaam islaamnimo u soo laabto qubila minhu waa laga aqbalayaa oo qul liladiina kafaruu in yantahuu yugfar lahum maa qad salaf wain abaa hadduu diido oo inuu gaalannimo ka soo noqday iyo wuxuu ku ridoobay uu diido qutila waa la dilayaa fi lxaali markiiba waa la dilaya mar hadduu diiday oo tobadii loo bandhigay waa qowlka jumhuur ahlicilmi ay qabaan istitaabadu waana qowlka xoogga badan oo qofkii in marka hore dilkiisa waxba lagu fali maayo inuu la badbaadin karo haddii uu inta loo bandhigo laga yaaba shubha iyo wuxuun inay haysato inuu wuxun ka waxaysmeen in markaa la waaniyo loo yeedho diintii wanaaggeedii iyo khayrkii uu helay iyo waxaa laga dhaadhiciyo haddii markaa uu yidhaahdo tobadkeedan oo ka soo noqdana khayr haddii kane waxa qorta laga jaraya a'immada qaar baale maye waxba toobad la weydiin maayeen man bedela diinu faqtulu baa la yidhi mar hadduu gaaloobay hala dilo waxay deliishadeen xadiidka abu muusa oo rasuulku u diray ila alyaman idhab ila alyaman uma atbacahu mucaad bna jabalin wuxuu ka dabageyey mucaad bna jabal markii mucaad uu tegey baa wuxuu huryoobay laa ajlisu xataa yuqtala qadaa'u اllahi wa rasuulih fadhiisan maayo buu ilaa la dilo oo ilaahay qadihiisa iyo rasuulka xukunkiisa la fuliyo bukhaari iyo muslim ba xadiiska isku waafaqsan yihiin jumhuurta way ka jawaabayaan waxay leeyihiin riwaayata abi daawuud ama riwaayata axmed baa jirta oo qad irtada can alislaami fadacaa cishiriina leyla labaatan habeen ayaa markaa loola hadlayo adugu bal loo kaakaadinayey aw qariiban minha ama in dhow u dhow fa jaaءa macaadun fadacaahu faabaa fadaraba cunuqahu riwaayaddaasaa faahfaahisadoo dee ninkani muddo dheer oo xidhnaa oo la waday nin laga quustay uu ahaa markaa jumhuurta qowlkeedaad mooda inuu xoog badan yahay haddii qofkii markaa uu toobad keeno toobadkeenkiisu wuxuu noqonayaa tawxiidkiina shahaadadiina inuu ku dhawaaqo shaygii uu ku gaaloobay inuu ka soo noqdo oo masalan haddii markii hore caqiidaysnaa in khamrigu uu xalaal yahay oo waxa ku ridoobay caynka ay tahay waa inuu ka soo noqdaa oo caqiidaystaa khamrigu inuu xalaal yahay haddii uu baryi jiray awliyo iyo makhluuquu baryi jiray oo wuxuu ku gaaloobay taa ay tahay waa inuu ka dhaqaajiya ogaadaa makhluuqa inaan la baryi karaynin marba wuxuu ku gaaloobay ayaa laga rabaa inuu ka soo noqdo tawxiidkiina ku dhawaaqo fain kaana xuran lam yaqtulhu ila alimaamu fain kaana hadduu yahay xuran xor hadduu yahay lam yaqtulhu dili maayo ila alimaamu imaamkii mooyaane aw amase naa'ibuhu naa'ibkiisii fain qatalahu hadduu dilo kii xortaha hayruhu imaamka cidaanayn hadday dishana cusira waa la tacsiiraya taksiir baa lagu dhufanaya kaa dilay walaa diyata calayhi wahdiyaana yacni maxaan ku dhahda korkiisa ma saara calayhi cala alqaatil mutacaddi kaa qaatilkee xadgudbay ee wixii imaamku laha ka qaaday kaa waxa weeyaan isaga korkiisa markaa diyo la saari maayo oo la odhan maayo ninkan aad dishay diyadiisii bixi wuxuu halkan tilmaamayaa haddii qofkii uu ridoobo oo uu diinta ilaahay ka baxo ay ridadiisa caddaato ama maxkamaddii la keeno warkiisa uu sugno waxa weeyaan qofka waxaa xilkii kale oo hawshiisa fulinaya marka la rabo xukunkii xadkaa in lagu fuliyo sharciga ahaa dadkii maamulka ummadda hayey ee islaamka ahaa ayaa laga rabaa inay hawshooda fuliyaan oo ninkii madaxda iyo wixii naa'ibu ah dee qudaadii iyo maxkamadihii iyo ayaa fulinaya qof kastaana xaq uma laha inuu ku tallaabsado inuu dilo isagoo qofkaa ay caddaatay riddadiisu oo markaas waxa weye qof ay riddadiisa caddaataa laga hadlaya qof isagu maaragtay mashbuuhan warkiisa la garanaya nin laga hadli maayo asalna xuduudda sharciga ah ma aha shay dadka dhex yaala oo qof kastaaba hebel baa ridoobay waan marka xabad ku dhufanayaa oo inuu ridoobayna aniga fatwadeedii haya aniga ii caddaatay anigaa xogtiisa haya marka fatwadiina jeebkaad kala soo baxdid xabaddiina rasaastayna jeebkaad kala soo baxdid kadibna aad dishid oo tiraada markaa waxaan dilay nin murtad ah marka arrintaasi sax maaha waayo waxaa ka dhalanaysa culimmadu leeyihiin fawda iyo nabadgelyo xumo iyo ninba inuu ninka kale yidhahdo hebel baa markaa ri murtad oo aan dil rasaas bayd arrintu yacni xadkii baan fuliyey xadkii sharciga ahaa ee ilaahay ninkan ku lahaa baan ka jaray marka waxay noqonaysaa ummaddii o dhan markaa inay suwada disho ninba ninka kale inuu gaado yidhaahdo hadhowta sheegtay inuu markaa murtad ahaa saa darteed ba arrinta dabdigeedu waxa weeye meeshii marjic lahayd baa loo celinayaa oo cidda hawsha fulin kartaa waxa weeyaan waa cid awood loo shawka leh cid shawka leh oo ummaddii maxaanku idhahdaa xilu haysa oo awooddii sharciga leh yunbaa oofin karta xuduudda ee qof kastaaba iskagama tallaabsan karo haddiiseba ay dhacdo ninka noocaas ee sharcigu xukumay ee murtadka ah ee diinta ilaahay ka baxay ninkaaba hadduu nin kale ku tabaxuloobo u yidhaahdo alla ilaheer aan anigu markaa ka takhalluso mar haddii warkiisu halkaa maray dee ninkaa iska qudhisaa dhowta la odhan maayo tacsiir buu leeyahay iyo in la ciqaabo oo tacaddigaa waxaanu lahay inuu fuliyey ba arrintu ay ku dhacaysaa laakiin isagii diyana lagama rabo maaragtay qisaasna lagama rabo iyo in xad laga gooyo sababtoo ninkani wuxuu ahaa hadur buu ahaa dhiiggiisu hadur buu ahaa oo nin hadura unbaa markaa lagu tallaabsaday oo la dilay ciddii lahayd unbaa loo gacan dhaafay marka waxa weye tacsiir buu yeelanaya wain kaana cabdan falisayidi qatluhu wain kaana hadduu yahay ninkii murtadka ahaa cabdan addoon hadduu yahay falisayidi sayidkii waxaa u sugnaaday qatluhu dilkiisa oo dee xaggii zinada iyo inuu ka jarayo oo ka oofinayo baa daliil lahayd tanna way iska qiyaas qaateen oo addoonkii markaa dee ninkii sayidkiisaabaa maamulka gacanta ugu haya isagaa ku fulinaya wain takarara hadday soo noqnoqoto riddatuhu riddadiisii hadday soo noqnoqoto iyo wa islaamu islaamnimadiisii oo intuu ridoobo haddana soo islaam haddana ridoobo qubila minhu waa laga aqbalaya soo noqoshada wa yucazaru waana la tacsiiraya taksiir baa lagu dhufanaya waa masale isku khilaafsan yihiin oo meelaha qaarkood ilaa afar meeloodii bay taqriiban isku khilaafaan oo yidhahdaan maxaan ku idhahdaa qofkaas ma la dilayaa oo ma lagu fulinayaa xadkii sharciga ahaa mise waxa weeyaan waa la aqbalayaa toobaddiisa waxaa ka mid a qofka ay soo noqnoqotay riddadiisu wuu soo toobad keenay haddana waa ridoobay haddana waa soo noqday ka noocaasa ayaa hadal ku jira sida markaa loo badan yahay waxa weeyaan inaanay toobaddii ka xidhmin oo markaa toobadiisi la aqbalayo wuxuu leeyahy markaa shaaficiyadu waxay tacsiir iyo ganaax baa markaa la raacinaya baabu ljihaadi aljihaadu fardu kifaayatin idaa qaama bihi man fiihi alkifaayatu saqata can ilbaaqiin jihaadka baabkiisii weeyaan aljihaadu jihaadku fardu kifaayatin fardu kifaaye weeye idaa waqtiga qaama bihi yani ay u qumaan manaxad u qumo fiihi alkifaayatu kifaayo iyo kufillaansho ay ku sugan tahay saqada waa dhacay canilbaaqiina dadka intii kale waa ka dhacay jihaadkii waa halka ka hadlaya baabkiisii oo waxyaabaha maaragtay shareecada ugu muhiimsan ka mid ah oo dirwat sanaam alislaamu rasuulku tilmaamay baarka islaamka ama meesha u sarraysa ayuu ka mid yahay marka xukunka u asalka leeyahay buu hadalka ku bilowday oo asal ahaan waxa weeyaan jihaadku waa fardu kifaaya oo haddii ummaddii muslimiinta ahaa dad u kacaya oo hawshiisii u quman ay jiraan dadkii kale markaa xilku waa ka dhacaya waa marka gaaladu ay waddankoodii joogaan ayaa laga hadlaya marka u asal ahaan uu jihaadku fardu kifaaye yahay oo asal baa wuxuu ahaa dowladda islaamka ah ee ummadda xukunta in gaaladu maxaan ku dhahay diinta la gaadhsiiyo oo loogu baaqo oo diintu ay socoto oo haddii marka isurtaag iyo waxyaaba noocaas la dareemo meeshooda in loogu tago oo la edbiyo ayaa shareecadii ay qabtaa wamaa kaana almu'minuuna liyanfiruu kaaffa falowlaa nafara min kulli firqatin minhum طaa'ifatun liyatafaqahuu fi اddiin ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون aayaddaas baa waxay u daliil tahay oo qaar de inay nafiir iyo qaar baxayaan qaarna markaa dadkii diinta ay u barayaan baa waxay tusaale u tahay asalkii jihaadku inuu fardu kifaaye yahay ee fardu cayn aanu ahayn waxaa kaloo saxu muslim ku sugan xadiidka abi mascuud abi saciid alkhudri oo rasuulku yihi salawaatu ullahi wasalaamu calayh abi saciid uu leeyahay rasuulku bacasa bacsan ilaa bani laxyaan rasuulku dad buu diray reer bani laxyaano markaa gaalo ahaa hudayl bay ka tirsanaayeen markaasaa rasuulku wuxuu yidhi yanbacif min kulli rajulayni axaduhumaa waalaajru baynahumaa labadii ninba nin ha direen midkood ha baxo ajarkuna waa ka dhaxeeya nin diro oo dee abaabulo ninkaa baxaya iyo nin sii haro oo maaragtay dee ku sii haro reerihii iyo maamulkii wax noocaas taasi marka waxay tusinaysaa inay tahay jihaadku uu fardu kifaaye yahay marka duulaanka la qaadayo ee la baxayo rasuulkuna salawaatu ullahi wasalaamu calayhi dee mar kasta inaanu dhici jirin oo ghazawaadka qaarkood u qaadhay duulaamada u dirayey ayaa waxay tusaale u tahay inuu asalkiisu yahay fardu kifaaye uu yahay wayatacayanu calaa man xadara safa wayatacayanu wuu caynoobayaa fardu cayn iyo waajib cayniya wuu noqonayaa calaaman mid korkii ayuu waajib cayniya ku noqonayaa xadara safa safkii dagaalka qofkii yimi wuxuu ku noqonayaa fardu cayn meelaha uu gelaya cayn uu noqonaya buu taabanaya oo haddii ba xitaa jihaadku marka hore iska fardu kifaaye ahaa goobtii iyo cadowgiina la ishor yimi ninkii markaa goobtaa yimi ee safka ku jira waxa weeyaan waxaa xaaraana inuu baxo oo carar ayaa ka xaaraana يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم الذين كفروا زحفا فلا تولوهم الأدبار ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بغضب من الله وكان سبحانه وتعالى dadkii mu'miniinta ahaayow haddaa kuwii gaalada la kulantaan oo waxa weeyaan dee ma bannaana aan dhabarkaa jeedinina oo dhabar jeedintaasi markaa dembi weyn ay tahay oo kabaa'irta waaweyn ka mid tahay baa maxaanku dhahay laga qaadanaya aayadda saa darteed ninka goobtaa yimi waajib caynay ku noqonaysaa oo xaaladaha un gaarka ah oo haddii insixaab dhaco oo oo cadowgii markaa dee ummaddii ka xoog bataan oo ka xoog badan yihiin oo kale iyo oo waatii ahayd al'aana khafafa allaahu cankum wa calima anna fiikum dacfan fain yakun minkum mi'atun saabiratun yaglibu mi'atayn markaasay ka istinbaadaan culimmadu ninkii inuu laba qaabilayo oo aayaddaasi aayaddii hore nasakhday marka haddii tirada iyo cududda iyo xoog uu badan yahay oo hadda haddii gooraal xagga saanadda iyo hubka lagu dagaalamayo qudheedu qiimihiisuu leeyahay waqtigan casrigan xaadirkaa marka xaaladahaasoo kale way bannaan tahay insixaabku oo haddii u arka dee markaa ummaddii inay ku halaagsamayso oo saasoo kale inay markaa hadduu farducayn noqday safkii xaaladaas inuu qofku shahaado qaatana yana shay bannaan weeyaan wuxuu kaloo shaaruxu tilmaamayaa cudurdaar haddii soo qudhi jiro marad iyo hubla'aan iyo gaa'idu ku socda aanu haysan iyo waxyaabaha noocaas kala yaa iya qudhidu bannaynaysa inuu safki goobtii ka tago wakada calaa kulli axadin idaa axaata bilmuslimiina caduwun wakadaa kaa waxaa kula mida oo fardu cayn uu noqonayaa calaa kulli axadin axad kasta uu farducayn ku noqonayaa idaa wakhtiga axaada bilmuslimiina muslimiinta uu koobo hareereeyo caduwun col uu hareereeyo waxay noqonaysaa xaaladdaana farducayn bay noqonaysaa soo galeen waddankii islaamkaay soo galeen muslimiintiina dhinac walba ka dhigeen marka xaaladdaas waxa weeyaan waa in la iska celiyo oo farducayn baa markii dadkii goobta joogoon ay ku noqonaysaa inta kale ee ka durugsan alaqrab falaqrab waa ki ibnu taymiya ku lahaa kitaabkiisa alikhtiyaaraat alcilmiya idaa dakhala alcaduwu bilaad alislaam haddii cadowgii soo galo waddanka islaamka falaa rayba annahu yajibu dafcuhu cala alaqrabi falaqrab yacni hadduu soo galo in la difaaco oo la riixo oo la saaro alaqrab falaqrab yani say ugu kala dhadhow yihin qolaba qolay kusi dhow yahay inta ku dhow hadday ku filan tahay waa kifaayo haddii kale inta kusii xigta inta kusii xigta ilaa maaragtay daa'iradaas way soconaysaa marka wuxuu ihi id bilaadu lislaami kulluhaa bimansilati albaldati alwaaxida muslimiinta dhulkoodu dhammaantii waa baldo keliya ayaa la ictibaarinayaa marka xaaladdaasna waxay noqonaysaa ina farducayn bay noqonaysaa oo dadka muslimiintii inay iska cadowga iska caabiyaan oo iska saaraan bay noqonaysaa wayukhaaabu bihi kullu dakarin xurin baaliqin caaqilin wayukhaaabu waxaa lagula hadlaa bihi ay biljihaadi kullu dakarin yacni lab kasta kaasoo xurin oo xor ah baaliqin qaangaadh ah caaqilin caaqil ah mustatiicin kari kara oo awood u leh ayaa markaa khitaabkaas ku wajahan yahay oo waa shuruuddiisii buu taxayaa oo qofkii markaa jihaadka lagula hadlayaa xaaladdaa marka asalka uu yahay fardukufaayaha uu yahay waxaa weeyaan qof kasta oo markaa xor ah oo baaliq ah oo lab ah oo caaqil ah oo kari karaya waxaa weeyaan intaaba waa laga duunaya wixii markaa intaa ka baxsani iyagu dagaalka waxba waajib kuma ahaa walaa yujaahidu almadyuunu ilaa biidni hariimihi walaa yujaahidu ma jihaado almadyuunu yani kii daynka lagu lahaa ilaa biidni hariimihi gashiga kii ku lahaa idankiisa mooyaane iskale ma jihaado oo ninkii nin hadduu gashi ku leeyahay oo laga sugayo wakhtigii uu bixin lahaana uu taagan yahay waxaa weeyaan waa inuu iska bixiyaa ile goobta goob lagu dhimanayo aan lasoo noqonin bay u dhacdaa markaa qofkii inuu isagoo dayn lagu leeyahay goobtii ku tagana maaha sax waa loo haystaa daynkii oo dhimashaad dhimato jihaad ku dhimatay daynkaa riri mayso marka waxa weeyaan waa inuu daynka iska bixiya ama idan qaataa ama dee laga cafiyaa walaalcabdu addoonkiina jihaadi maayo ilaa biidni sayidihi sayidkiisa idankiisa mooyaane si kale u jihaadi maayo walaa man axadna jihaadi maayo axadu abawayhi labadiisii aabbe mid ka midii muslimun uu muslim yahay ilaa biidnihi idan inuu qaato mooyaane ilaa idaa axaata alcaduwu cadowgu inuu koobo mooyaane fayajuusu waa bannaan yahay marka arrimaha la soo sheegay bilaa idni idan la'aan wuxuu leeyahy halka kan waxyaabaha qaarkood waxaa laga hormarinayaa jihaadka waxaa ka hormaraya xuquuqdan gaarka ee kale ee la tilmaamay oo qofku uu ku leeyahay ama ninkii daynka lagula ha aado ama ninkii addoonkaa sayidkiisa xaqa ku leeyaha ahaato ama labadii waalidkiiba qofkii waalidkiisu ama labada waalidba ay muslim yihiin ama midkooda muslim yahay idan buu u baahan yahay oo xadiidkii cabdillahi bin mascuud waa kilaa qultu waxaan kuuhi yaa rasuula allah ayu lacmaali afdalu acmaal maxaa ugu fadli badan qaal asalaatu liwaqtihaa salaadda waqtigeeda la tukado waxaan ku idhi umma ay qaala biru lwaalidayn labadii waalid oo markaa loo ixsaan falay ayaa ku xiga qultu umma ayu maxaa ku xiga qaala aljihaadu fii sabiili illaah oo markaa waalidka loo baarinimo sameeyo ayaa jihaadka ka horreeya waana kii ninkuu yimi ja'a rajulun ilaa rasuuli illaahi sala allahu alay wasalam ninkii ayaa wuxuu u yimi rasuulka yastaadinuhu fi ljihaad isagoo jihaadka idanka weydiisanaya qaala axayun waalidaaka labadaadii waalid ma nool yihiin qaala nacam fa fiihimaa fajaahid yaa ku jihaad buu yihi rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu aleyh bukhari muslim xajkay wariyeen oo taa macnaheed uu yahay dee waalidka aeecadaysa u dhis waa farducayn farducayn weeye markaa farducaynka markuu fardukifaaya yaallo farducaynkaa la hormarinaya laakiin xaaladda magaaladii la soo galo oo waddankii la soo galo waxay noqonaysaa markaa in markaa cadowgan khatarta culus ee ummaddii kumaadaya dhibka hayee ku wada dagaalka ku wada in loo baahay markaa bannaanka in loo tuuro oo marka kaa la saaraba waxba kaloo dham imanayaan marka wuxuu yidhi fayajuusu marka waxay iska noqonaysaa xaaladdaa la soo reeba ilaa idaa axaata alcaduw marka arrintaa way kaadhaysaadoo dee labadii fardu cayn baa markaa lakala hormarinaya wayukrahu alghaswu duuna idni alimaam wayukrahu waa la kahdaa alghaswu duulaankii duuna idni alimaami imaamka idankiisa la'aantii yacni waa la kahdaa oo macnaha waxaa weeyaan karaaho weeyaanoo arrintii inaan iyadoo imaamkii muslimiintu dagaalka isagu go'aan ka qaadan waxaa weeyaan ma bannaano markaa cidka inay hawshay doonto samayso oo taa macnaheedu waxa weeyaan waa jihaadkii markaa ahaa fardu kifaaya oo gaalada waddankeeda alqabanaya lagu duulayey kaas idan buu rabaa waa arrin tash u baahan waa arrin u baahan maxaan ku rahay ummaddu inay isweydiiso oo qiyaadada iyo waxaan ma la geli karaa maxaa laga qaban karaa awood maxaa la hayaa maxaa la keeni karaa wax fara badan bay u baahan tahay oo taxliilaad ah marka in majmuuco yar isay doonto u tashato oo tidhaahdo annagaa meel kasta ku duulayna oo annagaa caalamka oo dhan xoraynayna oo gaalo ka xoraynayna annagaana xilku gaar noo saaran yahay annagaa xilku gaar noo saaran yahay oo matalayna jihaadkii arrintaasi arrin saxa ma aha xataa marka imaamku maqan yahay ahluxalli walcaqdi baa ummadda hawshan iska leh ahluxalli walcaqdi waa dadka ahlucilmigaa iyo dadka ummadda u taliya ee madaxda u ah qabaa'ilka dadka madaxda u ah waxa weeyaan qudhowda ahluxalli bay soo galeen waxgaradka ah ahluxalligay ka mid yihiin nin kasta oo wax la bido oo ummaddan maxaan ku dhahay wax ka goyn kara ahluxalligii buu soo gelaya ahlucilmigaa ka mida qabaa'ilka beelaha ah ee dadka madaxda u ah ayaa ka mida soo gelaya laakiin majmuuco afraad inay tidhaahdo annagaa talada haysanna meeshaan dowladna ku duulaynaa jihaada caalamiyaanu wadnaa annagunbaa markaa talada iskale marba meeshoodna aanu ku dhufanaynaa arrintaasi waa ifsaad wax badanna adduunka way ka samaysa arrintaas marka waxa weeyaan culimmaduna aad bay uga hadlaan ee marka laga hadlayo jihaadka ghaswiga ah mar kastaba idanka in loo shardinayo oo idan inay u baahan tahay waxa weeyaan kutubtao dhan bay ku taallaa wayukrahu alghaswu duuna idin alimaam macnahaasi markaa u socotaa waayo haddii qof kastaaba yidhahda anaa duullaan qaadaya waxaa weeyaan ifsaadka ka imanaya iyo dhibka ka imanaya ayaa ka xoog badan wax la gaadhayo tajaarubna waa loo hayaa waaqac maanta caalamka islamka waxa ka jira walaa yastaciinu bimushrikin ilaa an yaqila almuslimuuna walaa yastaciinu yani kaalmaysan maayo imaamkii bimushrikin nin gaala kaalmaysan maayo ilaa an yaqila almuslimuuna muslimiinta inay yaraadaan mooyaane oo takuunu markay ahaato niyatuhu kaa markaa gaalka la kaalmaysanayo niyadiisuna xasanatan mid wanaagsan ay tahay lilmuslimiina muslimiinta yacni ay wanaagsantao niyo fiican u hayo waa masalada fuqahadu ay isku khilaafsan yihiinoo haddii masalan marka gaalada lala dagaalamayo ee gaalkii iyo muslimka ay jihaadayaan dadkii uun muslimiinta ku dhex noolaa ee gaalada ahaa dimiyiintii oo kale cid uun maaragtay gaaladii ka mid ah gaaladaha kalele jihaaday ma loo kaalmaysan karaa marka ragga aimada banneeyey shuruudo badan bay ku xidhayaan inaanu markaa isagu gaalkaa lala dagaalamayo xidhla lahayn inuu uu maaragtay uu daacad u yahay dadka muslimiinta cadaawadna kuwa u hayo inaan maaanku aanu saytaraynayn isagu dagaalka ee uu yahay howlo uun maaragtay gaaroo looga maarmi waa in loo kaalmaysanayo wax badan bay ku xidhayaan aimada qaarkoodna mutlaqan bay u diidan yihinba oo waxay deliishadayaan xadiidkii rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu calayhi maalintii beder loo baxayey in nin gaalada ka midii ka daba yimi oo yidhi maxaanku dhahdaa inaan idinla raacaan rabaa oo rasuulku yii farjic falan astaciina bimushrikin yani nin gaala kaalmaysan maayo dib isaga noqo dib isaga noqo uu yidhi oo baabu karaahati alisticaanati fi lghaswi bikaafirin baa kitaabka saxiixu muslim cinwaankiisa uu ku yimi xadiidkaas yacani kaasida la kaanayo in loo kaalmaysto duulaanka gaalada lagu duulayo in gaal loo kaalmaysto masalada kale iyadu aan meel la waarid ka ahayni waa in muslim loo kaalmaysto gaalo iyadu waxa weeyaan arrin bannaan ma aha bal a'immadu sida maxamed sheekh maxamed cabdiwahaabi iyo wuxuu ku soo daray inay min nawaaqidulislaam ka mid tahay in gaalo inta lasoo kaxaysto muslimka lagu gumaado lagu laayo taas iyadu waxa weeyaan arrin bannaan iyadu maaha oo ama xaddu kufrigay gaadhaysaa ama maxaanku dhahda kabiiro markay ku sahlanaato bay tegeysaa marka waxa weeyaan masaladaas iyadu marka masalada baabkeedii maaha ee waxaa laga hadlayaa muslimkiiyo gaalkii oo dagaalamaya in loo kaalmaysto waxa weeyaan dad gaalo ah gaalo loo kaalmaysto baa laga hadlaya ويقاتل اليهود والنصارى والمجوس إلا إلا أن يسلموا أو يبذلوا الجزية ويقاتل من سواهم إلى أن يسلموا عليه ويقاتل الله دقال لما يانك إمامك ومضى مضحضوها اليهود يهودي والنصارى نصارى وكريستان كيا والمجوس في مجوس تهي دبعابد كاها إلا أن يسلموا إني سو إسلامان مويان أو أما سيبذلوا أي بحيان الجزية جزية أو عقدي هشيس كاي دمدا لقاء قاديي ويقاتلوا الله دقالما يا منحنا الله دقالما يا سواهم saddexdaa qolo ka soo hadhay oo alyahuud walnasaara walmajuus ilaa an yuslimuu ilaahay ka islaamaan inta kale waa la dagaalamayaa buu leeyahay in lala dagaalamayo marka alyahuud walnasaara iyo majuusta oo ama ay ka islaamaan ama ay jizyadii ka bixiyaan majuustuna adigu adilo gaara ayay leedahay ama afcaasha saxaabada sunnaha ahlu kitaabka mariya xadiida baa jiray inkastoo sanadkiisa maqaal ku jiro laakiin afcaashii saxaabaduna way ku sugan tahay majuusu hajar qudheeda in laga qaaday jizyada way jirtaa qur-aankuna wuxuu daliil yahay ahlu kitaabka oo naska qur-aanka baa loo hayaa qaatilu aladiina laa yu'minuuna biاllaahi walaa biاlyowmi اlآaakhir walaa yuxarimuu walaa yuxarimuuna maa xarama allah warasuulah walaa yadiinuuna diina اlxaqi من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون oo ilaa de ka islaamaan ama ay jizyadii oo heshiiska lala galo caqdu maaragtay dimma ay markaa sulxigaas ku ogolaadaan wax leedo jizye inay bixiyaan oo dowladda islaamka u hoggaansanaadaan ilaa nuzuul ciisa bay arrintaas soconaysa marka taas waxaa weeyaan naskeedu waa halkaa masalada marka gaaladii wixii soo hadhay ee aan majuus ama ahlu kitaab ahayn iyaga xaalkoodu muxuu noqonayaa ma sidaa uu sheegaybaa oo ama islaamnimo waxaan ahayn laga aqbali maayo miya khilaaf baa masalada ku jira oo abu cabdillaahi maxamed ibnu ciise alasdi alqurطubi oo ku caana ibnulmanaasif lix boqol iyo labaatankii hijiriyada ayuu dhintay sheekhaasi kitaab buu qoray aad u qayim oo layihahda kitaabu alanjaad fii abwaabi aljihaad laba mujalladood oo aad u baaratay baxd fiican oo axkaamta jihaadku kaga hadlay marka masalada wuxuu yidhi ikhtalafa alculamaau fii man tuqbal aljizyatu minhum calaa alaaثata aqwaal cidda laga aqbalaya jizyada culimadu waxay u kala tageen saddex qaybood qayb waxay leeyihiin tuqbalu min jamiici اlkufaar سواء في ذلك أهل الكتاب وغيرهم من عبدة الأوثان وكل جاحد مكذب بالربوبية لا يدين بالشيء أصلا وسواء في ذلك العرب والعجم وكل من دان بغير الإسلام من كافة الأمم قالوا أن أما أهل الكتاب هذا أو يهودي النصارى نقضوا أما مجوس هذا أما غير كبهاء هذا قال كستوى لغا أقبل ama dee inuu soo islaamo ama in heshiis lala galo uu dowladda soo hofgala islaamka oo jizyadii u bixiyo arrintaasna waa madhab maalik iyo jumhuur asxaabiisay qaban iyo awsaaci iyo kayrkoodba waxaana ibnuqayim kitaabkiisa zaadulmacaadka oo u nusreeyey iyo kitaabkiisa axkaamu ahlidimma qowlka labaad wuxuu leeyahy jizyada waxaa laga qaadayaa lagama qaadayo ilaa min alyahuudi waanasaara yahuud iyo nasaara mooyaane ama carab ha ahaadeen kuwa yahuudda iyo nasaaradu ama cajam ha ahaadeen walmajuusu kadalik majuustuna waa la mid buuli waana shaaficiyadu iyo abutawr iyo axmed say ku tageen waana sida hadda halka matniga inoogu taalla oo saddexdaa qolo oo majuus iyo ahlu kitaab iyo yahuudun baa jizye laga aqbalaya wixii kale islaamnimo un baa laga aqbalaya bay leeyihiin qowlka saddexaad waxaa weeye jizyadu waxaa laga aqbalayaa min kulli kaafirin min alcajam walaa tuqbal min alcarab ila min kitaabiyin wahuwa qowlu abi xaniifa wa asxaabi waxaa laga aqbalayaa ninkii gaalka ee acjam ah laakiin ninkii carbeed laga aqbali maya haddaanu kitaabi ahayn masalada qowlkeeda raajix waa qowlka u horeeya oo in gaaloo dhan laga aqbalayo ama hadduu soo islaamanayo waa baab haddii kalena jizye laga qaadayo qowlkaasaa xoog badan وابن تيمية aad ugu tuntuunsaday risaaladiisa qitaalu kufaari wa muhaadanatihim wa taxriimu qatlihim limujarada kufrihim risaaladaasna uu kaga hadlay iyo kutubtiisa meelo fara badan buu ku tilmaamay iyadana xagga adilada markaad eegto taasaa xoog badan ayaa uu dalishay sheikhu waxaa ka mid a latajidanna ashadda annaasi cadaawatan liladiina aamanuu alyahuuda waaladiina ashrakuu ولتجدن أقربهم مودة للذين آمنوا الذين قالوا إنا نصارى آياتاس إلهي إليهي يعني علاد غدر وحكي ليسان ومؤمنين ذيكي ليان قوة يهودا أي قوة مشركين تا أدنى إلهي يدعو عنك أي تايولي فإذا كان هؤلاء إذا كانوا متحاربين وجب قتالهم حتى يعطوا الجزية فغيرهم أولى إذا كان محاربا أن يقاتل حتى يعطي الجزية kuwa haddii marday dagaalamayaan ay waajibtay in la jihaado ilaa ay jizyada ka bixiyaan oo la tilmaamay inay yihiin islaamka kuwa ugu cadaawadda fog kayrkood baa ka awlaysan oo ina kuwii dee islaamka la dagaalamayay ah ilaa ay jizya ka bixiyaan in la aqbalo wuxuu kale soo deliishado mansuus masalada kuwa xadiidka burayda الأسلمي وفي صحيح مسلم كسوان أولي أصحابك كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على سرية أو جيش أوصاه بإخاصة نفسه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا هذه رسولك وعيدا دولان الديره وقاضا أما دولانه أويان وحود الدار بتشري إلهي سبحانه وتعالى على السديسة استغيثت الله تشرابا dabeetana wuxuu odhan jiray uqduu bismi illaah fii sabiili illah ilaahay magaciisa ku duula maxaan ku lay jidka ilaahay ku duula qaatiluu man kafara billaahi qofki ilaahay ka gaalo la dagaalama uqduu walaa tagulluu walaa taqduruu walaa tumasiluu walaa taqtuluu waliidan yani maaragtay huluul ha samaynina oo yani haniimada intaan la qaybin ka hor waxa ka khiyaamaynina qadri iyo khiyaamaha samaynina googoyni qofkay jidkiisa ha gogoysaan ha samaynina ilma yar hadilina waxyaaba badan oo dardaaran waidaa laqayta caduwaka min almushrikiin haddaad nimankii mushrikiinta aad la kulanto fadcuhum ilaa alaaati khisaalin aw khilaalin saddex arrimood baad ugu yeedhaysaa baa dardaaranka rasuulka uu siin jiray waana caam mushrikiin baa laga hadlay qolo gaara lama sheegin tii ay ka aqbala tii ay ku ajiibaana faaqbal minhum baa xadiidku ahaa saddexdaas waxay kala ahaayeen inuu qofku soo islaamo oo hijroodo ama inuu islaamo oo acraabta iyo baadiyaha iskaga noolaado xukunkii muhaajiriinta aanu qaadanin ee acraabtii baadiyaha joogtay u ahaado ama inuu jizyada bixiyo ow yuctu ljizyata can yadin wahum saakhiruun